run ahaantii madaxweynaha iskaba dhaaf inuu ballanqaadkiisa oofiyey intaasi ka badan ayuu qabtay sababta ah marka aad isbarbardhigta qorshihii jubilee ee sannadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii iyo waxyaabaha la qabtay waa la amakaagaysaa iskumuunan koobin keliya qorshaha iyo oofinta ballamadii uu u sameeyey kenyaanka waa uu dadaalay sidoo kalena abaabulay qorshaha maamulkiisa si dadweynaha loogu adeego wuxuuna dalkeenna gaarsiiyey heer cusub hadda aan kula hadlayo waaxda arrimaha gudaha waxay leedahay labaatan iyo lix kun oo baabuur cusub oo ka shaqeeya qeybaha dalka xaalku sidaan ma ahayn sannadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii waxaan dowladda ku biirinnay ayadoo ciidamada booliiska ee mararka qaar baabuurta ka hallaabayaan aan shidaal haysan ama tegi karin meelaha qaar balse maaha arrin hadda laga hadli karo